magaalada garowe xarunta maamulka puntland iyo weybal kaga waday munaasabad laka dhaariyay gulo deegaanka ee degmada garowe ee gobolka nugaal taasoo ku qayb galay maamulka gobolka nugaal waxaana kumid ah mas-uuliyiinta maamulka puntland odayaalka dhaqanka degmada iyo martay sharaf kala ankoreen wasiirka wasaaradda arrimo gudo ee puntland cabdi faara juxa ayaa ku hadalay ujeedka la kuliyey dhaariyowka gulo deegaanka ee degmada garoowe
hanaankii geedi caarane ama barnaamijkii doorashooyinka golaha deegaanka iyo dimuqraadiyadda oo socday intaba doorasho aan qabanay saddex degmo soddon degmo iyo saddex degmo ka dabageysa maanta inaan caasimaddii puntland aan ku soo gebagabaynay oo ku qabannay golaheedii deegaanka lagu dhaariyay maanta iyo guddoonkeedii aad bay sharaf noogu tahay gobolka nugaal saddexdii degmo oo ugu horreeyeen oo hordhac ahaana qayb buu ku lahaa saddexda ugu dambeeyana qayb buu ka yeeshay saddexdaas samana sanana hawl baa socotay waqti badanina waa tegey doorashada golaha deegaanka ee magaalada garowe iyo labada degmo oo kala dhigan ee gobolka nugaal toddobiyo toban bilood ayay dib uga dhacsan yihiin doorashooyinkii la galay bay ka dhacsan yihiin oo ah waqti runtii tegey oo la rabo in laga daba tago waqtigii tegey oo laga daba tago la rabaa marka hawl weyn baa taalla golaha deegaanka ee maanta la doortay horta barnaamijkii dimuqraadiyadda aan soo maray iyo safarkii dheera aan soo gallay su-aala waa ku jiri karaan sharciga wax ma ka khaldanaayeen su-aala ma la qabi karaa si kale wax ma laga dhigi karay ha waa laga dhigi karay dibna waa loogu laaban laakiin waxaan ku soconnay sharcigii wax lagu dhisayey ee soddon iyo saddex degm lagu dhisayey ayaan ahayd in lagu wada socdo dhanka kale guddoomiyaha degmada garowe cabduqaadir maxamed maxamuud ayaa ku hadalay munaasabadda
mudanayaal iyo murwooyin runtii maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin ay guul u tahay ummadda shacabka reer puntland oo dhan gaar ahaan dadka caasimadda ku dhaqan oo maanta ay ku guulaysteen wakhti dheer kadib inay dhistaan golahoodii deegaanka waxaan leeyahay ilaahay baa mahad iska leh waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo wasaaraddiisaba oo wakhti badangeliyey arrintan inay dhacdo maalin maalmaha ka mid ah waxaan leeyahay dhammaantiin waa mahadsantihiin maanta waa maalin taariikhiya waxaan jecel lahaa inaan dhammaanteen iscafino waxaan ugu yeerayaa golaha deegaanka inay ilaaliyaan oo dhowraan xilkii loo doortay oo ay maanta ku dhaarteen waxaan rajaynaynaa caasimaddu waxay ku socon kartaa isla shaqayn iyo waxqabad iyo midnimo qofna ma dhihi kara anagaas ku filan waxaa la rabaa dhammaanteen inaan isku xirnaanno gacmaha isqabsanno ilaalinno waxaana inoo doortay iyo dowladnimadeenna runtii maanta waxaa muhiim inoo ah dhammaanteen inaynu ka gudubnay caasimaddu deegaan ma leh ama golo deegaan ma leh maantana halkaan ay ku soo gabagabowday waxaan leenahay dhammaanteen aan ka wada shaqayno hadday noqon lahayd xisbiyada iyo hadday noqon lahayd shacabka iyo hadday noqon lahayd dowladda iyo hadday noqon lahayd consulkaba dhammaanteen aan ka wada shaqayna siday caasimaddu u horumari lahayd uunana tartami lahayd caasimadaha afrika haddii lahaydno ka dambeyntii waxaanu ku mid ahay xildhibaanada golo deegaanka ee degmada iyo wayba ku hadalena sida yoonkeedaiga doonaan bulshadiyo
farxsanahay waxaan ka weynay shacabkana sugaayay in muddaana sugaynaba maanta soo gabagaboobaya waxaan rajaynaa inaanu guul noogu dhammaato guulnaanu ku shaqayn doona dilahay waxay iga dhigan tahay soomaalinimo waxay iga dhigan tahay muwaadinimo waxay iga dhigan tahay inaan reer puntland ahay muwaadin ahay u adeegi doono dadkii dalka u adeegi doono si daacadnimo ah waxayna igu dhigan tahay inaan puntland ay tahay federaal soomaalida dhabta ah inay waxaan iga filayaa inaan hufnaan iyo xaqir la-aan iyo midnimo iyo wadajir ugu shaqeeyo noqon doono xildhibaanadii ugu wanaagsanaa caasimada soo mara tan iyo burburkii la doortay dimuqraadiyaddii markii ugu horeysay dadkii ugu doortay nahay waxaanu ku faraxsanahay shacabka reer puntland dhanaan reer garowe ay nagu aamineen alharuumooda iyo cizigooda annagana waxaan rabnaa inaan ka soo muuqano wasaaradda arrimo guda ee puntland iyo degmada garowe aan soo baday xildhibaano cusub ee golo deegaanka ee degmada